haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiin doona maxamed colaad xasan
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenni dooda gaaban dhowaan maamulka somalilan ayaa saddex ka mid a shaqaalaha dowladda soomaaliya ku xidhay madaarka magaalada hargeysa saraakiisha ammaanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa warbaahinta u sheegay in shaqaalahaasi ay si sharci darro ah ugu soo degeen garoonka hargeysa ayna doonayeen inay si qarsoodi ah ku galaan magaalada dhinaca kale qaar ka mid a shaqaalahaasi oo markii dambe la sii daayey ayaa sheegay inay taransit ku ahaayeen garoonka hargeysa xadhigna lagula dhaqaaqay qodobka ayay doodeenna gaaban maanta la xidhiirtaa waxaana ay dhex maraysaa cabdicasiis xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada london ee dalka britain iyo cabdulaahi axmed caarshe oo ah sarkaalka u qaabilsan brotokoolka wasaaradda duulista iyo hawada ee somalilan oo isna jooga magaalada hargeysa waxaan ku horeynayaa cabdulaahi axmed caarshe saddexda qof ee lagu xiday wiigan waxay ahayn saddex saddex sarkaal oo ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaana ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaare xafiiska ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha waa dalka waxay kusoo galeen bilaasiisa somalilandna waa dal madax banaan oo lamida wadamada adduunka cidina sharci darro kuwa soo gasho markaa sababta lagu xiday waxaa bilaa shar bilaa sharci bay ahaayeen muddahan inay haya halka ku xidhnaayeen markii dambena somaliland way way way masaafuriso way ka masaafurisay somaliland waxay leedahay shuruuc iyo qawaaniin madaarada somaliland waxay leeyihiin rules and regulations shuruu lamida madaarada sida madaarada adduunka u dhaqmaan ayay u dhaqmaan tusaale ahaan madaxda federaalka oo kale waanu soo dhaweynaa markay taraaska yihiin madaarka ayaanu kusoo dhaweynaa kuwa puntland saas o kale aan ugu soo dhaweynaa v i b daanu keennaa halkaasay aan wax walba ugu qabanaa haddana saasay diyaaradda ku fuulaan marka dadka waxaa dad doonaya inay somaliland si sharci darro ah kusoo dalaan somaliland aqbali mayso dalkeeda inay cid sharci darrada soo gasho adduunkana ma jiro wadan la iskaga galo bilaa sharci anigu iminka ethoobiadaanu jaarkana kuma geli karo bilaa sharci somaliland iyo soomaaliyana waa laba dowladood oo kala gaara oo kala madax banaan somaliland waa wadan xor ah xorriyadiisa ka qaatay dowladda ingiriiska kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii dambena soomaaliya ku biiray kala soo noqday markii dambena madaxbanaanidiisii kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii sida tookinay ciddii kusoo xadgudubtana tallaabo ka qaadaya markaa sababtaasaan u xidhnay markii dambena saasaan kusii deynay cabdicasiis xildhibaan baan siinaya waad maqlaysaa marka hore waa idin salaamaya salaan kadib tallaabada ay qaadeen maamulayaasha somalilan waxay xadgudub ku tahay xuquuqaha iyo xorriyadaha lagu sheegay qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobay ee soo baxay tobankii bishii december kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sida uu qorayo dastuurkii lixdankii markii soomaaliya ay gobonimada qaadatay islamarkaana ay midoobeen goboladii waqooyi ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo goboladii koonfureed ee soomaaliya qodobka koob iyo tobnaad dastuurkii la qoray qodobka koob iyo tobnaad firqadiisa koowaad wuxuu leeyahay muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu galo kana baxo dhulka jamhuuriyadda soomaaliya wakti kasta ee uu doonayo dhinaca kale dastuurka soomaaliya u qoran qodobkiisa koob iyo labaatanaad firqadiisa koowaad wuxuu leeyahay qof kasta oo degan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu galo kana baxo dhulka jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu tixraacayaa qodobkii kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaalidu ay ku heshiisay waxaan jeclaan lahaa inaan in yar hadalkii uu walaalkay lahaa ka jawaabo oo ah waxaanu soo dhaweynaa madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda puntland waxaan ka xumahay howlwadeenadii ka shaqeynaya xafiisyadooda madaxdii ay soo dhaweynayeen inay sharci darro ugu qabsadeen uguna xireen muxuu ahaa airboortka magaalada hargeysa runta marka la isu sheegayo de haddii mar haddaan u wada hadlayna de si saaxiibtinimoa waa meesheeda laakiin maanta xaqiiqadaana isu sheegayna waxaan jeclaan lahaa inaan ku xusuusiyo soomaaliya caalamka intiisa kale inay weli u aqoonsan yihiin hal jamhuuriyad oo magaceedu yahay jamhuuriyadda soomaaliya dooda taagan ee ah si dadka loogu qanciyo maamulayaasha somalilan ee adigu aad ka mid tahay waxaad inta badan jeebabka ku haysataan baasabooro ajaaniba idinka oo doonaya markaaad dibadaha usoo baxdaan dadka u sheegaya inaad tihiin muwaadiniin u dhalatay somalilan halka aad leedahay waxaan garan waayay halka aad leedahay dadka soo gelaya dalka la yidhaahdo somalilan waxay fiisooyin ka soo qaataan somalilan waxaan ku weydiin lahaa halka safaaradi ay idinkaga furan tahay ee aada caalamka aqoonsiga uga haysataan ama aada ku bixisaan dalkugal ay somalilan leedahay caarshe waad maqlaysaa halkanu maaha soomaaliya waxa weeye jamhuuriyadda somalilan halkanu ka hadlayo dastuurkii lixdankii iyo uu sheegayo somalilan ayadaa soomaaliya ka hor qaadatay xorriyadda somaliland shuruuc bay leedahay oo sharci bay leedahay oo dastuur gaar ay leedahay halka lagagaba dhaqmo dastuurka federaalka dowladda federaalka somaliland lagagaba dhaqmo somaliland dastuur bay leedahay calan bay leedahay lacag gaar ay leedahay ciidan qaran bay leedahay oo gaara marka halkan ukawaad xildhibaankaasi halkan waxa weeye somaliland qofka imanaya ee ajaanibka ee noo imanaya fi ogolaashiyuu soo dalbadaa inuu dalka kusoo galo fiise fiisa markuu soo ogolaadee laga aqbalo kadib fiisa ama waa loo diraa ama intuu yimaadaan meerbool ka siinaa saasaan saas saasaanu ku bixinaa kuwana fiisana naga ay soo galban nalama ay soo xidhiidhin dad sharci darra ah oo dhuumasho iyo arrimo kale isaga socday haayeen tallaabadii sharciga ahaydna waanu ka qaadnay somalilandna waan kuu saxayaaye mar labaadna waan kuu celinaya waan kuu celinayaaye xildhibaan halkan waxaa la yidhaha jamhuuriyadda somaliland soomaaliya maaha waase waa jamhuuriyadda madax banaan oo harumar iyo barwaaqo iyo wax walba gaadhay halka soomaaliya ay ka dhibaataysan tahay dagaalada sokeeye iyo argagixisada iyo burcaldadeeda iyo dhibaatada ka socoto kolley waan filaya inaad taariikhda dib u akhriyi doontido dee kolley inaadan yaro qaangaal ahayn baan filaya xildhibaan marka halkan waa somaliland maaha soomaaliya aarshe qofka imanaya somalilan ee eraboorka magaalada hargeysa kasoo degaya fiisaha hadduu xataa mas-uul dowladeed yahay soo ma dhici karto inuu inta garoonka kasoo dego fiisaha idinka weydiisto eraboorka ma aqbalaysaan haddii kole ma way yimaad laakiin dee qofka ka socda dowladda federaalka ah ee soomaaliya anagu ogola mayno qofka ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya somaliland yimaado waayo somaliland maba ogoonsana mana ay ogola marka haddaan aanu ogolayn sabab ay halka ku yimaadaan dee uga taalo marka ayaga naga u ogolaa mayno cid ka socota dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay somaliland soo caga dhigtaan yimaadaan ayna soo galaan mana sheegan karaan mana iman karaan waana ta aanu hadda qoladaa ku xidhna sharciga ku marnay ee aan aan aan aan ku xidhnay magaalka hargeysa waa sharci darrada ay kasoo galeen qof kastoo mas-uulina ka ogola mayno lakin tras lehe maraya madaaradeeda waa madaaro ganacsiyo waa madaaro caalami waa madaaro la hormariyo diflooman lagu sameeyey waana ogolaho way maraan wasiiradooda iyo madaxdooda way maraan shuruucda caalamkana waanu waafajinaa sidaa traskaaba u maraan aad aad baad umahadsantaha intaabaa rabay in dhegeystayaasha u kala caddeeyo cabdilcasiis baan siinayaa waxay la tahay walaalkay hadalka uu sheegayo waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay markhaatiya ka yihiin wuxuu marna leeyahay waxaanu soo dhoweynaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda puntland marka ay madaarka ama airoboortka magaalada hargeysa imanayaan haddana wuxuu leeyahay muxuu ahaa ma ma ogolaanayno in madax ka tirsan soomaaliya ay soo maraan muxuu ahaa airoboortka hargeysa waa nafsi darro weyn oo dadka soomaaliyeed haysata gaar ahaan kuwa dega waqooyiga soomaaliya waxaan idin leeyahay soomaalida ku mahmaahda wax ikhyaar loogu mahmaaha ma laha e indha run bay ku ooyaan ilmana hooyadood yacni xaqiiqada inaad wajahdaan ayay aniga ila tahay halka aad ka lexleexanaysaan oo aad uga sheegaysaan wax aan jirin dadkiina dadkiinu waa dad soomaaliyeed waxay ila tahay soomaaliya soomaali baa le dadka soomaaliyeedna xaqbay xaq bay uleeyihiin inay degaan ka dhoofaan kusoo degaan madaarka magaalada hargeysa haddii ay taas dhaawacayso haysashada aada haysataan maanka iyo qulubta dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladaasi ee aada diidaysaan inaad xaqiiqada abaartaanna de waxay la tahay waa arrin idinka gaar idinku ah wa waa gartay waxaan rabaa labadii nim inaan xusuusiyo mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay arrinta eeraboorka oo keliya marka ma ma rabno inaan arrinta midnimada iyo kala tagga somalilan iyo soomaaliya middoodna aan dooda kusoo dhex darno waad mahadsantihin waa iga xusuusin marka waxaan siinayaa caarshi iminkaan kuu sheegayaa harena looma aqbalin iminkana cid aqbalaysa ma jirto qof kasoo yada waxaa ka socdaa dowlad federaal oo yada waan iska soo gelaya dalkan dalkan waa dal madax banaan oo shuruuc leh marka si aan u diidnay kuwa aan u celinay ee u xidhnay ayaa qof kasta oo ka socda dowladda federaalka oo siyaada sharci darro somaliland ku halay aanu aan aan aan u xidhayna taasi waxay muujinaysaa somaliland inay wadan awood leh madax banaan isku filan xuduudaheeda madaaradeeda wax walba kantaroori kara ay tahay taasaan ku cadaynaya cabdicasiis baan siinaya waxay la tahay waxaan dib ugu noqonayaa hadalkaygii hore ee ahaa somalilan ilaa la gaaro ama ay gaarto ama ay ka madax banaanaato waxa ay dadka u sheegaan ee ah inay gooni isaga taageen jamhuuriyaddii soomaaliya inteeda kale caalamkuna aqbalaan dadka soomaaliyeedna ay aqbalaan wax shaqaynaya ma aha waa gartay caarshe bal maxaad u aragtaa in arrintan laga xal looga gaari karo oo murankan iyo arrimahan eeraboorada lagu xallin karo laba daba jaar aanu ahaanaynaa oo ku wadayaala geeska africa taasaanu waxal ku noqonaya oo aan issareelin oo aan isdaandaansan oo aan isa sheegan shaqa iskuba lihin wax ka dhexayaan walaaltinimada ahayna ma jiraan marka taa weeye xalku waa gartay marka cabdilcasiis baan ku noqonayaa cabdicasiis xalka maxaad u aragtaa in arrimahan iyo muranka soo noqnoqda looga bixi karo intaan xalka la gaarin waxaan jeclaan lahaa inaan ku xusuusiyo dadaalkii dowladda federaalka soomaaliya muwaadiniinta u dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya kaga soo qaadaysay balka ay dagaalada ka socdaan ee south sudan dadkii laga keenay waxaa ugu badnaa dadka u dhashay gobolada iyaga ah ee waqooyiga soomaaliya markii muqdisho ay ka degeenna waxay dowladdu u dirtay waqooyiga soomaaliya ama somaliland sidaasi darteed arrinta keliya ee looga gudbi karaa soomaaliya ma kala tegin mana kala tegayso muddada dhow ee hadda hadda la joogo waxaana laga maarmaan ah in aan indhaha la istirin ee xaqiiqda loo soo noqdo
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban oo dhex maraysay cabdilcasiis xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada london ee dalka britain iyo cabdulaahi axmed caarshe oo ah sarkaalka u qaabilsan brotokoolka wasaaradda duulista hawada ee somalilan oo isla joogay magaalada hargeysa intaan dood middan oo kale ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington